waxaa maalintii labaad galay dagaalkii shalay ka curtay aagga kulub iyo deegaanka garaacadkaasi oo u dhexeeya ciidanka difaaca puntland iyo kooxda shabaab dagaalkaasi ayaa shalay ilaa maanta waxaa lagu soo warramayaa in puntland ay guulo waaweyn ka gaartay waxaana lagu soo qabtay maxaabiis ku dhow afartan oo ka tirsan al-shabaab weriya cabdifataax cumar geedi oo ka tirsan bahda raadiw daljer oo ku sugan garaacad ayaa gordhaweeto khadka telefoonka igu warramay waxaana wax ka weydiiyey xaaladda dagaalkii maanta dagaalku maalintii labaad buu dabcan si xooga u soconaya shalayna waa u dhacay maantana waa u dhacay maantay galbeedka garacad ayuu ka dhacay dagaalka xoogiisu dagaalkaas runtii waxa ay noogu sheegay saraakiisha ciidanka oo aanu xiriir kala duwana sameeyay qeybo kamidana aan kula kulanay garacad laftigeeda inuu ahaa dagaalkii ugu xooganaa marka loo fiiriyo dhowrkii maalmooda lasoo dhaafay intaan ka war hayno runtii khasaaraha iyo faahfaahintiisa si buuxda looma hayo hase ahaatee ciidamada intii aanu ku sugnayn garacad waxa ay qabteen oo aanu dabcan wariyaal badana la tusay lana keenay saldhiga ilaa soddon iyo sideed dhalinyaro ah oo dagaalka lagu soo qabtay oo ka tirsan al-shabaab oo aada runtii dhalinyaro u dayar u badan inkastoo rag waaweyn ay ku jireen oo laakiin tiro yar ah dagaalkaas khasaarihiisa ciidamada puntland inta aan ka war hayno shalay iyo maantaba dagaalku waa fadla dhacay meelo fara badan buu ka kala dhacay si rasmiga looma soo koobin hase haatee dhimashada ciidamada puntland intaan ka war hayno waxaa naloo sheegay ilaa toban toban iyo laba askari inay gaarayaan daawac badanna uu jiro sidoo kaleeto rag badan ay ku dhaawacmeen oo dabcan lasoo gaarsiiyey magaalooyinka ciidamada kuwa al-shabaabta dabcan intaanu ognahay soddon iyo sideed xubnood oo lahayo saldhiga garacad ku xiran waanu booqano annaga aragnay dhimashana waa jirtaa ilaa sagaal xubnood baana la tusay dabcan oo dhimasho oo galabtii dagaalkii dhacay ugu dambeeyey waxaa sidoo kale tushiray shalay dagaal meel ka dhacay oo dad badan ku dhintay aan weli tira koobkooda la samayn halkan waxaa ku yaalla bays ciidan oo ay ku sugan yihiin wasiirka amniga iyo taliyaha guud ee ciidamada puntland waxay noo sheegeen inaysan faahfaahin bixinaynin kana warramaynin dagaalada shalay iyo maantaba dhacay ilaa iyo inta ay xog rasmiga soo dhamaystirayaan dagaalka iyo ama operashinka ama howlgallada ciidamada dowladdu ay wadaana ay dhammaanayaan waa tahay cabdifataax bal waxaad nooga warantaa ama sawir naga siisaa halka dagaalku uu ka dhacay kilomitr ahaan garacad intee bay u jirtaa
shalay iyo maanta laba gobol raduunbuu dagaalku ka dhacay shalay dagaalku wuxuu ka dhacay dhinac ku beegan bariga amaba haddaan yidhaahdo waqooyi bari oo kale dabcan meel ku beegan buu dagaalku shalay ka dhacay ilaa soddon iyo shan kilomitr soddon kilomitr meelahaasay magaalada uga beegan tahay tirada waa laga yaraynaya meelaha qaar oo waxa laleeyahay nambarku waa ka hooseeya kilomitrka intaas waa meesha dagaalka ugu badan uu shalay ka dhacayay ilaa shala galab uu soo gaaray maqribkii xalayna waxaa la ogaaday in dabcan ciidamadii dagaalka ay kula jireen al-shabaab ay ka baxeen goobtii oo ay udigaxogteen dhinaca xeebta magaaladana kala laabteen dhinaca galbeedka oo kale maanta meesha dagaalku ka dhacayay fifteen kilomitr ama shan iyo toban kilomitr meelahaas ay u jirtay magaalada garaab ay u jirtay oo dagaalku ka dhacay waana dhinaca galbeedka ama ay ku beegnay waana meesha dabcan maxaabiis badan laga soo qabtay intaan joognay saldhiga garacab oo aanu ugu tagnay saraakiisha ciidanka amniga iyo wasiiro waxay weheysanayeen qayb kamida dhalinyarada lasoo qabtay oo ka warramaysay siday ku yimaadeen halkan iyo tiraday ahaayeen iyo ujeedooyinkay lahaayeen iyo sababta keentay inay mataqaana dabcan warar baa jira sheegaya in dhallinyaradan markii la waraystay ay sheegteen in ay yihiin arday lasoo khalday oo waxbarasho iyo ballanqaadin noocaasi loo sameeyo warkaasi ma xaqiiqa cabta ah dabcan anugu intaan dhegeysanayay kamaana maqle arday baan ahayn waxaan maqlayay reebo kamid inay sheegeen waxaan maqlayay nin weyn oo oday la wareysanayo ka hadlayay oo lahaa annaga waxaa naloo sheegay halkan cadan inay tahay oo aanu meesha safar ku marayna naloo sheegay oo meeshan ay tahay cadan aan ka howlgalayno kadib baan rabaa meesha soomaaliya inay tahay iyo garaacad hadalla noocaas ta ka hadlayay dhalinyaro kale meesha ka hadlaysay anagu dagaalka waa soo galnay waana dagaalamnay waana ku jiray bay dhahayeen laakiin waxaa naloo sheegay amiiradayda naloo sheegeen bay dhahayeen in aan bedelano iska dhigno tuutaha qof walbana meeshuu mari karo ama meeshuu ka baxo u ka baxo dhalinyaro aada u yadayar way ahaayeen dabcan dhalinyaro la wareysanayay oo hadallada aada uga dhudhubayeen si u hadlayeen oo aan runtii wax badan fici karin deegaanka aan aqoon dadkan aan aqoon dad faham badan leh oo hadli kara oo dee meel intaasuu saraakiil iyo ciidamo joogaan aada ugu firfircoonna maysan ahayn oo hadli jiray dhalinyaro aada u yaryar oo da-doodu hooseyso aada u hooseyso dhowrka toban jiraa bay ahaayeen waxay tilmaamaya in amar lagu siiyey inay iska dhigaan tuutaha dhalinyarada kulligood waxay qabeen funaanado iyo surwaallo dabagaab ah oo ama surwaallada gaagaaban oo caadiga ah ee lashistuhu oo kale qabeen iyo funaanado tuuta ah way siteen qaadhe waana la arkay oo taasaa dhacday runtii marka jooyi kala badbooban baa dabcan dagaal ka socday war badan oo saxa lama hayo lama koobi kara tirada dhimashada intay laeg tahay lama koobi kara dhaawacuutu leegyahay awla dadkaan arkay ilaa soddon iyo sideedaas maxaabiista tira dhaawaca ku jirtay daweyn baa loo sameynaya dhakhaatiir puntland meesha joogtay waa la duubay kuwa kabrin loo sameynayay kuwa mataqaana erdogan lagu dhufaraya kuwa joojin loo sameynayay kuwa faashada lagu duubayay intaan arkay waa la wareysanayay niyada loo dejinayay niman mas-uuliyiin dowladda baa la hadlayay oo oranayay dabcan sidegan ula hadlayay inaan waxba lagu samaynayn waxay hayaan iyo waxay wayan ay sheegaan u tilmaamayay waa tahay aadba runtii waa tahay geedi Booliska dhacdada lama kala eh, geedi ma daacish bay sheegteen mise al-shabaab bay sheegteen dad badan mugdi bay geliyeen anigu intaan inta- intaan dhegeysanayay al-shabaab bay ka hadlayeen inay al-shabaab yihiin bay ka hadlayeen ma maqal wax daa sheegtay laakiin kolley xogta waxaynu ku ogaan doonaa saraakiisha ciidamada dowladda oo dabcan meesha ku sugan iyo wasiiradii amniga iyo taliyayaashii ciidamada oo berri ku tilmaamay inay tahay maalintii howlgalladaasi ay soo gabagaboobi lahayd inay tahay islamarkaana ay warbixin rasmiga siin doonaan warbaahinta soona bandhigi doonaan xaqiiqda naftahay dagaaladii labadii maalmood ugu dambeeya dhacay wuxuu ku dhintay iyo wuxuu ku dhaawacmay waa tahay eh, xog ogaalnimadaada ma la weydiiyey tirada guud oo xilligan la dagaalamaysa ciidanka aaga garacad
dabcan ragga maxaabiista lasoo qabto al-shabaab waa la weydiiyey su-aalahaasi way ku jirtay saraakiishu waxay weydiinayeen nabaro kala duwan bay sheegeen laba boqol tobanka bay ka hadlayeen saddex boqol iyo konton bay sheegayeen nabaro kala duwan bay runtii sheegayeen laakiin ma aha wax rasmiga ah oo dabcan la sheegi karo la oran kara waa intaas ama saasay tahay ilaa aynu ku ogaano riboodka amaba xog ururinta saraakiishu ay sameeyaan oo biri iyo bandhig la sameeyo ugu dambeyntii eh, waxaad sawir naga siisaa jawiga eh, garacad oo caawa xarun u ah eh, dowladda puntland iyo saraakiisha ciidanka ee dagaalkaasi lagu hogaaminayo sawir naga sii coaching dabcan xarun gaara ma ahan xarumo kala duwan ama baysas ciidan baa jiro oo areadan ku yaalo meelo kala duwan saraakiishu way kala duwan yihiin dalsiyaa kala jira qeybaha kala jira sida saraakiisha qaarkood noo sheegeen waa saldhig ka mid a meelaha mataqaana howlgallada ciidanka laga wado oo laga samaynayo ka mid tahay waana caadi waa kala degan tahay dabcan magaalada intaan aan ku sugnayn wax dhibaan maanaan arkin xaaladuna caadi bay iska ahayd dadku shalaysanayaan meeladii ganaacsiga iska furan yihiin magaalada waa shidan tahay si caadiya xaaladdu iska tahay dagaalayadoo dhacay oo ciidama la keenayo dhaawac jiro oo dhimasho jirto oo inta badan aad arkaysid indhaha way qabanayaan gaadiid technica iyo hub iyo askari ay arkayaan aad arkaysid isna xaaladda waxay u noqotay mid degan oo xamaasad fara badan ma jirto cabdifataax cumar geedi ayuu kaasi ahaa oo ku sugan garacad gobonnimadu maantay geed midhab ka baxayaan iyo guri barwaaqiyo galxareeda nuusay waa gobol dheer loo garaba gedimayna